bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare kulanto fayla asar fayla jumaa fayla ha ka dhowaada warkaana asarnama ee warbaahinta warsan ee baydhabo qodobadiis inka dhiigi doontan haddii ilaahayara intuuna ku guda jirna iyo waliba kumide maamulka magaalada baydhabo iyo waliba iyo mamnucena jaadka soo inta badan hagalahay gudo magaalada baydhabo salonka horseeda cudurka dilaaga ee corona virusa saameyn interlegia covality howlo ganacsiga ee magaalada beledweyne iyo weliba jowhara corona virusa walibaniya korankataya dhinaga koronkorgu dareemahaya ganacsiga ciidamada danaba howlgala ciidamada danab ayo howlgalya oo kala wareegan deegaana soomaaliya oo iyo tirada coronavirus iyo ka mudan dalalka yurub ayaa koryaan sii kati agaasimay koofiya weliba uusu sheegaya intiyo jaran gobolo ama miilo kumida oysoon ka dhaqan galna amarka dowladda dagaal ulos ooso kudhii gobolka jubbada hoose weerar kudhii jowhar iyo weliba khasaaro ku dhaladay wasiir godaha bare oosuna walaa isu kumuujiye faafowka cudurka fayrusa akhbaaraadka binaankana weliba kumide magaalada new york iyo tirada anka badan ay ti ee caalamka usu haridida cudurka covid 9
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaare mar labaad asarfayl iyo awooda siinkula asarnimiyeed ee toojama taariikhdana ka toosanto tobanka bilaa afaraad ee abriil sanadka lamada kun labaatanka intaasay warka kaan asarnimayahayaan atana ka dhawaada soyo faah-faahsan waana neesaare waana siniso sii doona dhanagisanaadana maadeeyo qodobkan korayana weliba hooseeya maamulka magaalada tambaydhabya weliba uus mamnuucay jaadka salanka horseeda cudurka dilaaqa ee coronavirus faahfaahinta warkuna wariyaagan yuusuf sheekh aadam iyo ninsii diyaari maamulka koonfur galbeed soomaaliya mamnuucijaadkii hagalaaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo waana dhakagadaay sababada xiriira cudurka coronaviruskaasi oo saameyn adduunka guddiga kuwarseedo kuwa cudurka covid toban iyo sagaal iyo dhaamo ammaanka koonfur galbeed kulunyo weel dhibeen iyo weliba liinku hadalaya sidii liinku horseeda dhahay cudurka coronavirus waana liinku wacyigeliya dhahay bulshada wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba bulshada insharahay waliyaabo liinku hadalaya shirkaasay
gelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo naskajara golo wasiira maamulka gobolada shabeellada hoose baaibokoor maamulka degmada baydhabo taliyaasha qaybta booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliyeed waxyaabaha geelka sida guudlah nastagaadi shirkan waliha ay guud ahaanba sidii wacyigelin guud lakusuugii fadhi cudurkan coronavirus oo adduunyada dhibaatada kahaaya siduuna dheego haynoona soomaaliya wali la sheegay in hal qof ka dhamaday dan lamiisa bii afareena laku heli ilaa todoba qofna la sheegahay in cudurkaas laku helay reer koonfur galbeed soomaaliya hoobeena wali ni furna lama jid jidka muqdisho ku kooyow iyo hayta jidka mandheera dalka kenya ku kooyow siduuna dheeganayna magaalada mandheera oo ka taalla xuduuda kenya iyo soomaaliya sheegaynin lamalan oo viruskaas qabaan laha ku helin maadaama dadka reer koonfur galbeed soomaaliya intiyo badan iyo ku noolyihiin wadamada etoobiya iyo naytay kenya weli la ku yaabee diyaaradoogii maadaama la hiriyeyni iyo habahayeen oo jidka hamaraayaan waana magaalada baydhabo iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya intiyo badan gudub u qoran wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya weli diyaariday jid walba oo laha ku galow magaalada baydhabo la jeeyey shaqaal xirfad aan la iyo nayta qalabkeela ka baarafadii cudurkaas coronavirus sidoo kale ugaasasan cabdi maxamed iyo weliba usi sheegay intii la roojiyey jaadka oo waana deegaanada koonfur galbeed linkagaba korna lankilka aragoona isulaku guba doona taas horta ku qodobada geekalhaslagaadi weli kumadahay ini guud ahaan roojiye jaadka ama qaadka walaalangorodow oo madi horeeba oo mutaana dhibaato kahay dhaqaale burbur kahay ilka dhammaasho kahay caafimaad darro kahay inaysu guud linkureeba gobolada koonfur galbeed soomaaliya lankusurusi melalaahi meelilaka aragoona tallaabo lakugaada waana laka guba hay-ado amniga militariga booliiska nabadsugidda koonfur galbeed soomaaliya dhammaantiyoba shirkana dhiiba ku haayeen awaamirtaasna walfari waana iyoba hadlo doonaan waamadaha kubaha doonoona iyo la wadaagi doonaan saxaafadda haddii ilahay idmo kulankan guddiga ku horseeda kuwa cudurka covid toban iyo sagaal iyo ka mamnuuceen jaadka iyo weliba yoona horeeyo mamnuucay dowladda federaalka soomaaliya
iidan mahadsanta yuusufa ciidamada sida gaarka aan tababaran ee danab ayuu weheliyaa ciidamada ku tirsan ahaan daraawiishta ee maamulka jubbaland iyo weliba iyo howlgal qorasheysan iyo gufulyana deegaano hooseda degmada jamaam ee gobolka jubbada hoose taliyaga ururka shanaad ee usoo kumandoska ee danab gaashaanle xasan iraaq ayaa sheegay intii howlgalka sayti iyo kala wareegan deegaanka goban iyo weliba araare iyo weliba bangeni oyo roogan xubno ku tirsan dagaalyahanada arkada al-shabaab sidoo kale waliba iyo sheegana intii howlgalka iyo meelsayt iyo kadhana socdan duqeymo dhanaga irkee osib wada jira iyo miilanka fulyayaan ciidamada mareykanka ee africom iyo weliba ahaan hooga dalka ayuu sheegeen intii meelsayt oo ka dilan ilaa toban xubnood oo dhanaga al-shabaab sidii hadalkan dhagan ka dambeyntii taliyaga ururka shanaad ee kumandoska danabe gaashaanle xasan iraaqi yaa hadlashiintaasi kasii daray intii howlgaladii sii sada doonana ilaa iyo weliba intii ciidamada dowladda kula wareegeen deegaanada jamaame oyo sahoogan meelasiiti un rogan dhanaga al-shabaaba howlgalka ciidamada dowladda iyo weliba ahaan daraawiishta jubbaland iyo kusubiyan deegaanada ku tirsan gobolka jubbada hoose iyo weliba ka toosase iyadoo xilliga sadoolaadhaafi degaalayo ku dhayan deegaanka baarsanguun iyo gobolka jubbada hoose muwaadin soomaaliyeed iyo waliba ero muwaadiniin soomaaliyeed iyo waliba iyo xiliyasha duban iyo cudurka corona virus sadoolaadhaafiyo ka amuudana dalalka ingiriiska iyo waliba finland ayo kumidata ama iyo kumidayin wadamada laku heli kiisaska la xiriira cudurka dilaaga ee covid nineteen muwaadinkan soomaaliyeed oo laka magacaabi jiray cali xasana arabey oosoo waliba uso cudurkan ka amuuday magaalada london wadanka saytiga ingiriiska walibana uso ka amuuday cudurka corona virus dad fara badan oo dalalka sayti shaduban iyo ka amuudeen muwaadin soomaaliyeed ama muwaadinkan soomaaliyeed oo maalmood laa dhaafi bilishaagii intii soo lijirnay cudurka corona islamarkaasaytina dhijiyay kookumida isbitaalka magaalada london iyo inka dambeyntii in amuuday dhanaga kale dalkaasaytiya finland ee cudurka corona virus an ka amuuday oday kumid tahay odayaalka soomaaliyeed oo idalunkasowa guud ahaanba soomaaliya kaasi oo lakama gaawi jaray wa-adii aw aadama agaasimaga hay-adda anastareerowka iyo weliba jinsiyadda ee soomaaliya corneel maxamed aadam ee kofi iyo weliba usu ku hadlay go-aanka dowladda iyo kahirti waduudo dalka iyo weliba miilo qaar oo la sheegay ama usu sheegay intii amarka dowladdan ka dhaqangalna walibaan usu sheegaya isoo la hadlay warbaahinta dhaniga afka soomaaliga ee v o eda intii ciidamada ammaanka iyo weliba hay-adda nasdareerowka ama ee amaradii iyo kiirtii huduudo ee dalka salonka horseeda cudurka corona virus usoo yoretiya meelasinka qorshayan miilo kumida oo dalka oo amarkaasaytana weli isu sheegay intii miilo gobolada qaar ka dhaqangalna agaasime kofi iyo usoo sii hadlaayo weliba hadlasha intaasitiisu kasii daray intiyo socdan dadaalo kaleed oo lakafadahaya inta laka dhaqangeliya markaasi islamarkaasaytana iyo kulokaaladahan dowlad goboleedyada dalka ku jara hadalkan agaasimaga hay-adda socdaalka iyo weliba jinsiyadda ee soomaaliya iyo weliba ka toosasay hila dowladda iyo horeetian ka dhawaagday intiyo hiraasa huduudo dalka waana la roojiyowa duulimaadyada aclamiga haabahaato magaalada muqdisho iyo weliba magaalooyinka qaara iyo weli jaadka sacaadiyan galahaya dagaal u sujay sidii khasaare dhimasho iyo weliba dhaawayo weliba usoo ku dhiyaya ama usoo dhehaya ciidamada ku tirsan aan dowladda soomaaliya iyo weliba haansada gaarka aan tababaran ee mareykanka olanka sowa bangarafti weliba xubno ku tirsan al-shabaab iyo weliba uso ka dhexmaray deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose dagaalka yaku ay ku reeda marakay ciidamada dowladda iyo dhadhaqaaqa ciidan iyo ka wadan deegaanka baarsanguuni oo qiyaastiya afartan kilomitir iyo ku yigda magaalada kismaayo weerarka saytan iyo qaadan xubno ku tirsan dhaniga al-shabaab walibana la sheegay intii meela sayti sukudhi dagaal socday waa la sacde dadka deegaanka ee baarsanguuni qarasho iyo diidan intii maqaasho iyo weliba osolan adeegsada qalaabka warbaahintii waliba oo sheegana intiyo dheegeen jugda hasaaste iyo nanas adeegsadaya lamada dhana haabahaata yoon sheega korna khasaaradii ku dhalatay dagaalka sayti saraakiila ku tirsan ciidamada dowladda oyo gobolka sayti ee jubbada hoose warbaahinta kala hadleen yaa weliba yoo sheegana intii oo isku dafeen weerarkii kukooya dhinaga al-shabaab islamarkaa saytina khasaarayo deersiiyeen waa sidii oo hadalkan dhikan dhinaga kalena al-shabaab iyo weliba baro internetka ayaa ka lata weliba ayaa ka daawaaday dagaalka iyo milasiti usoo ku dhihi deegaanka barsanguni waani oo ka dileen tumo qof oo askariya oo ku tirsan ciidamada dowladda walow injarna warar madaxa bannaan oo haqiijiyo saameyn intee la egya kuwa la tiihowloogay ganacsiga magaalooyinka beledweyne iyo weliba jowhara ee coronavirus waliba niya koryaansi katay ama koronkoolgu dareemaya dhiniga ganacsiga waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta war ku magaalada beledweynaha ninku diri ganacsatada magaalooyinka beledweyne ee jowhar ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus waxayna sheegeen ganacsatada inay joojiyeen dalabaadkoodii ganacsigooda maadaama uu yaraaday dhaqdhaqaaqi ganacsiga waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne oo ka hadlay saamaynta uu ku yeeshay coronavirus waa runta saamaynay nagu yeelatay dadkii dhan iyo ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxaa bicishadiya kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo wax alla wixii badaaco ahay oo dibadda nooga imaanayay ool waxay sameeyeen sare ukacay sameeyeen markuu dhaqdhaqaaqa labalaabmi lahay uu isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iidi lahay ay ahayd saas darteeda muqdisho hadda madaaco kastoon ka dirsano sare ukac ayaa ku jiro waxaa iska bedelay wax soo gala oo news hor leh ma leh aa lagu leeyahay wixii yaroo lahaayena qof walba gadaashiis ayuu marsaday saas darteeda coronaviruska xanuunuu nagu yeeshay saameynuu nagu yeeshay saamayn dhaqaale mid caafimaad mid maskaxiyeed mid nafeedu soomaalidana ku yeeshay soomaaliya ma leheen kayd raashiin malaha raashiinkii annaga ganacsigaan nahay raashiinkii oo isbuuc ka hor kiiska sokortii maraya labaatan iyo lix dolari bar maanta wuxuu marayaa soddon iyo shan dolar saliid waxaad maraysaa soddon labaatan iyo sideed maalin lacag ay ku daraysaa ganacsigana waa kala istaagay wax dhaqdhaqaaq ah oo ganacsi ku jira malahan waxaa dhibaato weyn ku qabo dadka shacabka ah qaab wax ku kala iibsan waa garanlaan ah isku socodkii wuu xiran yahay ganacsiga guud ee magaalada beledweyne jahawareer aad iyo aad ay haddii aan ahaan lahayd dhinac kasta xoolihii way xiran yihiin iskuullada waa la xiray wax kasta oo ganacsiga oo beledweyne maanta ka socod lahaa ama soomaaliya aan dhihi karo khaasatan ana magaalada beledweyne hadda aan aad ugu warbixin karaa wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi oo ka jira haba yaraatee malaha aad iyo aad ayay noo saamaysay xaaladaas aadkii aad u cakirin dhinac kasta waa la xiray bangiyadii waa la xiray laba qof oo iswaraysanaysa waa yar marka waxyaabahaasoo dhan waxaa ugu wacan maamul la-aanta waxaa ugu wacan ganacsi xumada waxaa ugu wacan inay dadkii ay bilaa naxariis yihiin marka waxaasoo dhan dhibaato ah in maamulka gobolka ay indhaha ka fiirsanayaan oo ayaga ishaahaystaan oo mataqaanaa bulshadu ay fiirinayeen sixir bararka socda xataa waxaa la rabay waxyaabaha noocan oo markay imaadaan gaariga oo ka soo galo boosaaso inay cashuurta hataa ay ka dhaafaan si shacabka mataqaanaa ay u noqdaan dad oo loogu naxariista ay u noqdaan dhinaca kale ganacsatada magaalada jowhar ee xarunta u ah maamulka hirshabelle ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen dhibaatooyinka ay la kulmeen tani markii xanuunka coronavirus uu ka dillaacay caalamka in macnaha mataqaana adduunyadu kala xirxiran awgeed in macnaha mataqaana maciishada xoo sara kaca ku yimaado ayadoo dadka ka cararaya coronavirusa soo socda adeeg si fiican u adeega qof walbo iyo wax kugu goyn ama wax kugu qaadina soonkana bisha ramadaan barakaysan soo dhowdahay awgeedaa sababa in cunadii kor u kacdo saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa oo sababta dadka waxaa macnaha u badan yihiin jabal boqolkiiba toddobaatan waxa waye dad xoog ku nool ah oo ay saamaynaysaa waxaa u badan yihin weliba dadka macnaha mataqaanaa kiila kiila gadayska gato oo maalinta intay soo helaan dadka ku shubto siba aad u samaynaysaa oo sababta maciishad markay soo kulaato ayagii inta ku shaqay jireen ama beeraha ugu xoogsan jireen intii unbaa la siinaya cuntadiina kor bay u kacday marka masaakiinta aad ugu adkaanaysaa macnaha mataqaanaa wuxuu ku imaan jiray labaatan iyo toddoba dolar labaatan iyo sideed alkala iibsan jiray hadda laakiin wuxuu marayaa soddon iyo kow dolar soddon dolar iyo barow ku imaanaya soddon iyo kow dolar alasii gadooda wax ka geynaan galay muddo hadda laga joogo bilooyin wax badeecaya dalka ma soo galin badeecadii tiidhina hawadaa la geliyey marka dhibaato ba'an u lahayaa xagga badeecada electroniga sida waxay ka imaan jireen dalka jiinaha haddana ma jiraanba wixii hore le hadda anugu la khaaliyaa meeshii hal door aan gadan jirnay shan door iyo toban door nagala siino mid oo aad aad aad ugu la-lahay sida kabaha dhiiqadoo keenta maadaama xilli roobeed lagu jiro waxaa ka maqan kabihii dhiiqada ahaa oo caruurta iyo kabaha weyn iyo kareemaka boqolkiiba toban ayaa ku darsamay qiimihii xamar lagu soo qaadi jiray haddaad wareysid qof walba wuxuu ku dhahay insha allah haduu leeyahay waxaa keenaya alaabahaas ayaa naga go-ay alaabihiina waa alaaba laga helayo jarina marka dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah suuqa suuqii hadda boqolkiiba lixdan aad iyo aad dhaqaalihiisa hoos u dhacay maadaama wixii badeecooyinkii muqdisho yaalin nin walba wixiisa keedoo gashtay wixii dibadda laga keenayna culeysa ku yimid sida maraakiibta oo kaleeto oo ka keenta jaino kaleeto leanna adiga hore maraakiibta marka inta ka noqoda waxay qaadi jirtay alaab iyo raqaab waxay qaadi jirtay wixii maadaama ay istaageen waxaa laba kordhay si aad iyo aad u kordhay lacagii badeecooyinkii lagu soo qaadi jiray haddaad yareysatid dadka ganacsatada ee muqdisho saas ay ku sheegayaan marka dhibaatada qaar ahaan hadda door ku hay waxaa ka mid ah xilli roobeed maadaama lagu jiro qalabkii aad u kacay
codkaasi weliba uusan dembay warbintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan uusan inkudiri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isla wararkaasi tiyo beledweyne ka guda jirnay akhyaar ee wadasaafadeed kubahii warar oo bambaano kanawa dhugunsidayaal meelasayti warsaafadeed kubahii weerar bambaanusoo laka bilaaway khasaaran jeysid iyo weliba halaytii laka qaaday hoteelusu ka yaala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka ee hiirshabeelle weerarka ayaa weliba uusu ku dhiyay ama uusu dhiyaya halaytii maqrabkii oosu laka qaaday hotelka safto iyo kumid ata hotelada ankawing ee magaalada jowhar kaasiti on iyo roogeen dada ama mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hiirshabeelle dadka rooga magaalada jowhar iyo waliba warbaahinta warsan ee baydhabo on sheegana intii weerarkaasiti usug bilowday bambaanay usuga dhaawamay gudoomiye ku-higeenka arrimo maaliyad iyo weliba maamulka degmada jowhara ismaa-iil warsamee faaraxa bahato usoo injarna khasaaro kale doosu ku dhaladay wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo weliba tacliinta kore ee mudane cabdulaahi godaha bare iyo weliba usu sheegay intii haddii udurkan usu dalka usoo ka faafaya usoo sheegay intii usoo waliba usu sheegaya in usu ku hadlaya udurka usoo idanka faafaya dunida wasiirkiya weliba uu soo seeyaa intigeeda soonko loonkuwalaasinye tirada iyo weliba tuhunka soo udurkan iidkan kafaafay guud ahaan baduunada waliba uu saraya geeka iidanka baahagna intii uuna isdheegna waananu is-aamagna saasoo kale isu sheegi inti la saawo islamarkaasi itina isu sheegi inti meelunaanskala horjiisa siloon korseeda lahaya udurka usu saameynta bileera wasakobaaladahaya dadka yaari maadaama tabar maadaama tababara dhakhaatiirta iyo weliba miilo caafimaadka iyo ciidan kirin yari guud ahaanba dalka soomaaliya yari wasiirka boostada dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaga walbarashada surunka warkasi dhugunsiday haytan akhyaaray weliba warbaahinta warsan ee baydhaba gobolka new york iyo weliba usanagday gobolka ankawiin oso ankadhumadaan tirada dadka radid ah iyo udurka dilaaga ee coronavirus dalalka kale ee guud ahaanba caalamka markiilo kuraaba sada iyo ilaa ka sheegay warbixinta laaku saaray tirada magaalada new york iso radidii udurka covid nineteen iyo weliba qiyaastii iyo diirtay boqol konton iyo sagaal kun iyo weliba sagaal boqol soddon iyo toddoba taasiitin yeeda koraya ku marti dalka sbiin oo dadka udurka ridid yeerada iyo diirti konton iyo saddex kun qofa oo miilo talyaanigana tirada iyo diirti afar boqol afartan iyo saddex kuna shiinaha oo sameeyey hore ku bilaawa udurkan dilaaga ee covid nineteen iyo weliba ati yeeda taasiitin iyo lama kuna ogkiisa saameynaasha yeeda ee tahay intii magaalada new york yeeda korya ku marti dhammaan dalalka kale ee mareykanka ku basan guud ahaanba dalka mareykanka ee dadka udurka rididi iyo weliba tirada yeeda diirtay afar boqol lixdan iyo lama kun miilo dhimashada yeeda iyo marahayta ku dhowaad tomanili kun guud ahaanba caalamka iyo weliba tirada udurka suharididi ee yeedahto iyo marahayta hal dhibi milyan oo qofa miilo ee tirada dhimashada yeeda diirtay sagaalan iyo shan kun guud ahaanba dhugunsidyaal warkii kana asarnameentanink eg oo sinsaari ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah waana sinisiosiay kamaasintiin dhugunsidabka warbaahinta warsan ee baydhaba qodobada warkaana aan ku weynayan iyo weliba oosoo iyo dhugunsidyaala meel oo new york magaalada new york iyadee koreensi kati tirada usahrididahaya cudurka coronavirus iyo weliba maamulka guda magaalada tanbaydhaba oo iyo dhawaaqeen intii guud ahaanba guda magaalada baydhabo lanqara kornajaad qofkii la qaroon iyo sheegeen intiyo ku gubo doona saasoo kale qodobada kale aan kubinayan iyo weliba kumid ah dagaal ulus oo soo kordhiya gobolka jubbada hoose saas oo kale weliba laakwarmahaya magaalada beledweyne intiisu ciida ansaamaya cudurka dilaag ee coronavirus dhinaga ganacsiga ayaa koryaansi kati